ganacsatada suuqa gaalkacyo ayaa sababo kala duwan ku sifeeyey kala xirnaanta ganacsiga waxaana yar inta badan isu socodkii labada dhinac taasi oo ah xaalad horay aan looga baran gaalkacyo balse hadda ugub ah xaliimo cali diiriya waa ganacsatada gaalkacyo waxa ay v o e da uga waramaysaa dhaqdhaqaaqa ganacsiga suuqa gaalkacyo iyo sida uu hadda yahay dagaalku suu u dhacay ganacsigu aada buu liitaa hadday tahay dhanka raashinka iyo hadday tahay badeecooyinka kale waa kala xiran tahay magaaladii meel walba ciid baa taalla dadkii isku gudbi jiray magaala magaalo yarweeye dadka ganacsiga caanaha la kala badan jiray raashinkaa la kala badan jiray baabuurta dhex mari jirtay wax alla waxaa adeeda dadku u baahay qeysa duriiriga magaalada dhex bartankeeda baaluunka baa laga kala shaqaysan jiray wixii waa la kala xiray laba magaalo laga kala dhigay heshiiskii cabdullaahi shicaydiid dhowr iyo labaatan sana laga jooga magaalada weligeed waa la isku jiri jiray dagaal waa dhici jiray isla markiina waa laga heshiin jiray wixii dhiboo yaallana waa la xalin jiray maanta ma aan garanayno macnaha waxa ka dambeeya anaga waxaan waxay yihiin yaxye macalin maxamed waa nin dhalinyaro ah oo ganacsi ku haysta gaalkacyo xirnaanta wadooyinka suuqa gaalkacyo soo gala iyo gaadiid fara badan oo ku kala xaniban labada daan ee gaalkacyo ayaa ku tilmaamaya dhibaato soo korortay
waxay ugu yimaadaan badan waxay ugu yimaadaan dhinaca dikada boosaaso ugu yimaadaan waxaana moodaa kala warnaansho inuu taariikh ku yeeshay oo alaabtii oo ka imaan weyday oo baabuurtii taagan tahay magaalada qacay taagan tahay arrintaas waana arrin uguba aad baan nooga xunnahay waxaana moodaa maamulada gobolka inay arrintaas wax ka qaban waayeen hadda alaabta hadday doodayna ganacsatadu ila kale ayay ayay ayay hadda wax inay wax soo degsan lahayd ama habi hadday noqoto maxamed hadday noqoto ayay aad arrintaas hadda la hadlayaayo saamayntu hadde saas bay noqotay maxamed qaybshe waxa uu xafiis socdaal oo dadka u kala gudbiyo gobollo badan ku leeyahay gaalkacyo waxa uu ka sheekaynayaa dhibaatada ka haysata isu socod la-aanta gaalkacyo ka jirta annaga kolleyta xafiisyadeenna safarada ayay qaabisanaayeen hargeyso boosaaso xamar garoowe galgaduud meel walba oo gobollada soomaaliya ka mid a marka dhinaca ma garanaysaa garoowe iyo boosaaso iyo dadka u bixi jiray hakad weynaa galay kuwa hore u baxan hadda waa xiran yihiin weli waxaa codsanaa xataa dadkaas in xorriyaddooda dib loo soo celiyo wixii aan dembi lahayn haddii kala xirnaanta ganacsiga uu sii socdo maxaa ka dhalan karaa ilmaha abtigu eedoo boosaaso jooga inaan soo booqo karin waxyaaba badanaa jira marka waxaa weeye in waxaa maamulada ay ka wada hadlaan oo arrimaha xiriirka bulshada si fiican loo wanaajiya codsan lahaa kala xirnaanta ganacsiga waa xaalad dhowaan gaalkacyo ka bilaabatay kadib markii uu istaagay dagaalkii u dhexeeyey labada maamul ee gobolka ka arrimiya ha yeeshee waddooyinka ay gaadiidka isaga kala gudbi jireen ayaa lagu gooyey ciid iyo dhagaxyo waxaana arrintaasi ay dadka gaalkacyo ku tilmaameen inay tahay mid keeni karta isbeddel nololeed ganacsi maba jiro meel kasta waa xiranta magaaladu waa ganacsiga dadka isku gudbi jireen xaggaa dadku imaan jira xagga laga imaan jira xagga laga imaan jira xagga waxa waxay wax oo corruption oo isku xiro maaragta dad oo oo isku xiran bay ahayd dadkii waa la kala xiray xaggana bec ma jiro xaggana bec ma jiro marka ilaahaa kala furfuraasaa qaadirin maamulada gobolka ka arrimiye ee galmudug iyo puntland oo xiriiro kala duwan aan kala sameeyey kala xirnaanta ganacsiga kama aysan jawaabin ha yeeshee isu socod la-aanta labada gebi saamayn kuma yeelan oo keliya ganacsiga waxaa kale oo jira in ay xaniban yihiin gaadiid sida gargaar oo u raran sida v o e da ay heshay hay-adda w f b cabdiwaaxid macalin isaaq v o e gaalkacyo